munaasabad lagu xusayey maalinta xuquuqda aadanaha islamarkaana ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadda waxaa ka qaybgalay xildhibaano siyaasiyiin waxgarad iyo marsharaf kala duwan oo lagu casuumay munaasabadaasi intay munaasabadu ay socotay ayaa fanaaniintu goobta waxay ku soo bandhigeen heesooyin kala duwan oo ka hadlayay muhiimadda uu leeyahay muwaadinka soomaaliyeed ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda soomaaliya deeqa yaasiin ayaa waxa ay sheegtay inay ku faraxsan tahay in maanta ay xusaan maalinta xuquuqda aadanaha maadaama ay ku beegan tahay waxayna sheegtay in baarlamaanka soomaaliya uu meel marin doono xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada
ilaaho halbeega sanadkan waxuu waaye u qareebinta xuquuqda dadka naafada ah waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego in bishii xukuumadda mudan xasan cali kheyre oo aan wasiirka ka ahay inay maaragtay bishii juuli dhammaanteedii aan saxishay hinda sharciyeed oo lagu dhisaayo hay-ad qaran oo naafo anaga muhiima gaara ayaynu leedahay saas darteed ayaan priority uga dhigay wasiir ahaan wasaaradda inay arintaas ay soo dhamaystirto insha waana noo hagaagtay ada baarlamaanka hortaala waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan idiin sheego in xukuumadda wasaaraddana ay horjoogto aan bilaabayno inaan saxiixno heshiiska caalamiga ah ee dadka nafada ah taasna waa fursocod
sanad walba marka la gaaro magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waxaa si weyn loogu xusaa maalinta xuquuqda aadanaha cabdiraxmaan waaberi radio daljir muqdisho